allaha u raxmaday wasiirkii hore ee howlaha guud ahaana xildhibaan ka mida golaha baarlamaanka soomaaliya cabbaas haajir sheekh siraaji waxa uu ku dhashay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo labadii wuxuuna wax ku bartay oo intiisa badan waxbarashada ku qaatay xeryaha qaxootiga ee dhadhaabee dalka kenya halkaasi oo wax ka badan labaatan sano uu ku soo noolaa isaga iyo qoyskiisaba waxa uu ahaa marxuun cabbaas sheekh siraaji nin afgaaban qoyskiisana u noqday dilkiisa kadib waxaa taariikhdiisa nololeed iiga warramay xuseen haajir sheekh siraaji wuxuuna ii sheegay in cabbaas ilaa yaraantiisii uu ahaa qof ku haminaya mar un inuu noqdo qof qaran cabbaas allah u naxariisto wasiirka wuxuu ku dhashay afmadow sanadkii kun sagaal boqol iyo laba iyo siddeetankii dabeecadihiisa waxaa ka mid ahaa inuu yahay nin degan afgaaban oo yacni maskaxdiisu ay ka baahsan tahay dhalinyarada maanta soomaalinimadana ay aada ugu weyn tahay soomaaliduna ay aada ugu weyn tahay oo aadan ka dareemaynin nin ama qabiil ama shaksi gooni ah xigsanaya marka maskaxdiisu waxay ku baahsaneed hab qaran bay ku baahsaneed weligii intaan intaan hadda aan ka warqabno nin xushmad badan ka sokow inuu ahaa qof ku soo koro xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wasiirku waxa uu ahaa mid ka yimid qoys sabool ah kadib burburkii waxa uuna shaksi ahaan ahaa qof aad u xasuusan marxaladihii adkaa ee uu wax ku soo bartay ee dalka qaxootiga uu ku ahaa ee kenya ka hor inta uusan ku soo biirin dowladda federaalk ee soomaaliya oo aanan xildhibaan loogu dooranin waxa uu shaqaale ka soo noqday dhowr qaybood oo ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay oo uu kala shaqaynaya arrimaha soomaaliya kadibna waxa uu noqday wasiirkii ugu da'da yaraa ee xukuumadda haatan jirta maruu la hadlayay wasiirkii hore allaha u raxmaday barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o e da ka baxa duhurkii sideed iyo tobankii bishii novembar ayaa waxa uu yidhi mudnaanta kuwaad ee tan labaad iyo tan saddexaad waxay tahay in wadanka horta masaalixdiisa wax kasta laga hormariyo wadanka ayaa ka weyn qof kasoo jooga dhalinyarahaado waayeelahaada mise haweenaadan laakiin ka dhalinyar ahaan si toosa inoo taabanaysaa inaan u ololeyno xuquuqda dhalinyarada si loogu helaa shaqa abuur sida looga badbaadin lahaa maxaa la yidhaha xagjirnimada waxaa kale dilaa kaloo daran waxaa jira la yidhahda tahriibta oo ummadii baabiye in laga wacyigeliyo o la yidhahda wadankiini balkan aan u gudmaanno aan ka wada shaqeyna wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yariisow ayaa isna waxa uu qiray in uu ahaa qof aad u firfircoon allaha u raxmadee wasiir cabbaas cabbaas wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo aada u firfircoon aada maaragtay uga dhex muuqday golaha wasiirada maaragtay muxuu ahaa wadaniyada iyo kalgacalka ku jiray waa la socotaayo wuxuu wakti kusoo koray xerada muxuu ahaa otiga dadaab wax kusoo bartay kadibna wuxuu soo goostay inuu dalkiisa u yimaado oo dalkiisa difaaco ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa isna wasiir markii la dilay xalay kadib waxa uu shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho waxa uuna ku tilmaamay in uu ahaa nin wadani ah geesi ah talooyin iyo aragti kala duduwanna usoo gudbin jiray xukuumaddiisa waxay ahayd geeri aad u naxdin badan wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo ahaa iftiin usoo ifbaxay ummadda soomaaliyeed laakiin nasiib daro waxaa waayey noloshiisii soo dhammaatay waxaan ilaahay uga rajeynayaa uga baryayaa inuu naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo waxaa kaloon u baryayaa eheladii iyo qoyskii iyo dadka soomaaliyeed oo dhan uu ka tegay in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo wasiir cabbaas allaha u naxariistaa wuxuu ahay runtii nin aad u ixtiraam badan nin aad u sharaf badan nin aad dalkiisa u jecel waddani ah aada uga dhex muuqday golaha wasiirada caqliga iyo talooyinkiisa himiladiisa aan halkaan lagu soo koobi karin hanti dhowraha guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya doctor nuur faarax jimcaale oo ay ciidamada ilaaladiisa a israsaaseeyeen wasiirka uuna sidaasi ku dhintay ayaa waraysi aan la yeeshay si kooban oo keliya wuxuu iigu sheegay in baaritaano ay socdaan aadna uu uga xun yahay dilka wasiirka ee dhacay marka ugu horreysa waxaan ka tacsiyeynayaa wasiirka dhintay alla raxma ilaahay ha u naxariisto ahalkiisii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna waan kaga taxsiyeynayaa meesha waxa weeye waxaa ka dhacay askar kala sheekisay oo isu muxuu ahaa isu soo dhawaato xoogaa isxabadaysay waxaan fiicnayn baa meesha ka dhacay nin walaalkay ayaa ku baxay marka allah raxma arrintaasi baaris baa ka socota marka miilaa yidhaahdo kama hordhacayo waxa weeye accident uu ahaa allah yaraxmo ninka walaalka ee soomaaliga ah dhintay wasiirka wasiir cabaas madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isna bartiisa twitterka soo dhigay in falkan uu ahaa mid aad looga argagaxay islamarkaasina uu soo gaabinayo socdaalkiisa uu ku jooga dalka dariska etoobiya ayaa maanta waxaa la filayaa inuu kasoo qayb galo duugta wasiirkii hore cabaas haajir sheekh saraaji si kastooy ahaatana ehelada marxuumka ayaa waxa ay codsanayaan in dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya inkastoo uu ahaa wasiir ka mida oo wasiir heer qarana haddana ay codsanayaan in si rasmiya baaritaan loogu sameeyo waxa keenay israsaaseynta ase yeeshee dowladda federaalk ayaa waxa ay sheegtay in baaritaano arrinkan ku salaysan la qaaday iyada oo sidoo kalena la xiray ilaaladii hantidhowraha ee falkan rasaaseynta ah wasiirka ku sameeyey